أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليسو قدبيان فتاوى شرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن نوجه عندنا فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله sheekhana saa'ilkani wuxuu leeyahay haddii gabadhi ogaato maqrib ka bacdi in dhiiggii xaydku ka yimi ma waxa saaran inay maalintaas soonka soo celiso mise soonkeedii waa sax
jawaabtu waxay tahay gabadhu asal ahaan waxay ahayd daahir daahirnimadaas inay ku soontay soonkeedina ku dhammaystirmay wakhtigay ogaatay unbaa xukunku ka dhalanayaa daahirnimadaa horena waa la istisxaabayaayo alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan shaygu siduu ahaa buu ku baaqi yahay ilaa wax ka naqliya la helo walyaqiinu laa yazuulu bishak تحيات إخوانكم marka zamanka أونلاين ay yaqiinsatay inuu xaydkaasi ka yimi ayuunbaa xukun ku xidhanyay markaa soonkii oo dhammaystirmay dabadeed markay ogaatay hadda markay isaga inay xayd tahay waxay noqonaysaa soonkaa hore waa tegey laakiin daqaa'iqdii ugu dambaysee soonka hadday is ogaato inay xayd tahay oo qorraxdii dacal yar la soo jeedo soonka maalintaasi waa buray waayo maalintii ma dhammaystirmin mar haddaan maalintii dhammaystirminna waa inay qallaysaa maalintaas soonkaasina waa buray laakiin qorraxdu markay dhacday dabadeed hadday noqoto inay is ogaato inay hadda xayd tahay waxay noqonaysaa soonkaa hore waa tegey waana u asaxay qadaana kama saara walaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan wallahu aclam